أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati yuunus casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda konton iyo saddexaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi wayastanbi'uunaka waxay kaa wardalbay way kaa wardalbayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan axaqun athaabitun ku sugan miya waciidkan ama cadaabkani huwa isaga qul waxaa tiraa nebiyow ii nacam haah warabbii rabbigay baan ku dhaartee innahu cadaabka ama waxaa la idin yaboohayo cadaabka amaba bacdigaba la xaqun weeyaan mid sugan oo haabit oo sugan waa dhab ah wamaa antum idinkuna ma tihiin bimucjiziina kuwi kuwa ilaahay cajzi gelinayo oo cadaabkaa la idiin ku goodiyey kuwa ka fakanayo idinku ma tihiin oo kuwa rabbi cajzi gelinaya idinkuma tihiin cadaabka marka marka uu yimaado walow haddii ana likulli nafsin naf dhammaanteed oo u sugnaan lahaa nafsadda oo dalamad shirki fashay oo dulmi fashay maa hadduu u sugnaan lahaa shay fil ardi dhulka korkiisa ahaaday laftadad way isku furan lahayd bihi maagaba waa isku furan lahayd shaygaas wa asaruu waxay muujiyeen annadaamata qoomamaday muujiyeen lamaa markii ra-ow ay arkeen alcadaaba cadaabkii markay arkeen waqudiya waa la xukumay beynahum dhexdooda waa la kala xukumay bilqisdi baa lagu kala xukumay cadaaladii wahum iyagu walxaal hum iyaga oo laa yudlamuuna aan la dulminaynina la kala xukumay ama wahum iyagu laa yudlamuuna la dulmin maayo ayb wuxuu ah waxaan soo haynay oo aayadihii tan kasoo horreeyey aayaddan kasoo horreeyey ay ku saabsanaayeen waciidka alle u yacnii alle ugu goodinayo oo shirkigooda iyo kufrigooda aayatiin xumada ka dhalanayso iyo dadkaani in marka dambe ee hadday shirkigaasi ku dhintaan oy ku aakhirtaan in la cadaabayo oo qiyaamo ay jiro oo bacthi ou jiro oo lasoo bixinayo iyaga way inkirayeen wayaquuluuna mataa hada lwacdu in kuntum saadiqiin waa kuwii lahaa wacdigan iyo yaboohan aada sheegaysaanoo saacadda iyo bacdiga iyo cadaabka ku saabsan goormau dhacayaa ayay dhahayeen taas baa marka aayadahanin ay weli ka hadlayaan oo allah wuxuu leeyahay wayastanbi'uunaka way kaa wardalbayaan war ayay ku weydiinayaan yastanbi-uuna kadaan culimada luqada ama nuxaadda aandhahaba waxay leeyihiin qaarkood waa ficil hal mafcuul keliya ku ku yacnii u gudbo waa ficil mutacaddi oo wuxuu ku tacadinayaa hal mafcuul bis unbuu aadayaa sidaa marka loo dhigana wayastanbi-uunaka warbay kaa dalbayaan faya xaqun huwa marka jumlada ah waa maquulu qowl oo qowlku muqadar uu yahay fayaquuluuna waxay dhahayaan axaqun huwa saas marka tarkiibkaas waa jira waxaa kaloo sida laakiin badan culimo badanna ay rajaxayaan istanba-a laba mafcuul ayay u tallowdaa oo labay qaadataa laba mafcuul mafcuulka koowaad marka yacnii labadaa mafcuul marka midkood can ayaa ayuayaa ku jirto oo can ayayuu ku tallaabayaa oo marka oo ficilkani uu ugu tallaabayaa oo waxaad leedahay maalan istanba'tu zaydan can camrin zayd baan waxaan ka waraystay camar xaggiisa istanba'tu zaydan can camrin zayd baan waxaan weydiiyey waay camaraan su-aalay xaggiisa ayb daahirku marka sidaas haddii sidaas marka aan u dhigno wayastanbi-uunaka aan laba mafcuul aan siino mafcuulkii labaad jumlada axaqun huwa waaye istifhaamka galay ayaana marka tacliiq keenayo lianna istanba'a naba-a iyo aclama iyo akhbara iyo waxyaabihii marka waa iska marka waxay iska ahaayeen wax cilmi iyo dani iyo waxaa uu ku tacalluqo waxyaabaha marka sidaa darteed marka mafcuulka labaad ka koowaad marka waa ka-daasi mafcuulka labaadna axaqun huwadaas jumladaas baa mafcuul labaad noqonayso xagga dade lafdigana xagga yacni caraabtana mubtadae khabar unbay ka tahay adba kii mubtade laga dhigo ama khabar laga dhigo istifhaamkaas galayna marka wuxuu keenayaa wuxuu ka xirayaa marka camalkii buu ka xirayaa ayb laakiin maxal ahaan camalku jumladaas baa marka mafcuulkii labaad booskiisii dhacayso oo marka waxay noqonaya yastanbi-uunaka can axaqiyatihi cadaabka xaqnimadiisa ayay kaa wareysanayaan way ku weydiinayaan sidaas haddii marka loo dhigan ayb wayastanbi-uunaka way kaa khabar dalbayaan oo khabar iyo waxbay ku weydiinayaan fayaquuluuna waxay dhahayaan markaasi axaqun athaabitun ku sugan ku sugan miyaa huwa isaga cadaabka cadaabka iyo waxaana aada noo yaboohaysid wax sugan miyaa macnaha ayb axaqun marka wasfi oo waa iska masder laakiin ismu faacilun baa laga macnayn karaayo axaqun ay athaabitun unbaa laga wadaa athaabitun huwa marka waa mubtado waayo huwadaasina waxaa weeyaan marka iyada ayaa marfuuc marka marfuuc mubtado marka yacnii khabarkiisu marfuuc oo sada masada alkhabar yuu iska noqonaa ayb fayaquuluuna waxay dhahayaan markaa axaqun athaabitun ku sugan miyaa huwa cadaabka ama shayga aada noo yaboohaysid ma wax sugan miyaa qul waxaa tiraa nebiyow i nacam haa warabbii rabbigay baan ku dhaartaye innahu waxa la idiin yaboohayo ee ama bachiga ama cadaabka laidin laydinku goodiyey la xaqun weeyaan ku dhab a way waa biyo kama dhibcaan oo xaqiiqo run ah waay markan jirta wamaa antum idinkuna ma tihin bimucjiziina marka huwada in cadaab oo u noqonaayo wamaa antum bimucjiziina laga fahmaa wamaa antum idinkuna ma tihin bimucjiziina kuwa kuwa cajzi gelinayo ayilaaha alle ilaahay kuwa cajzi gelinayo ka fakanaya ma tihiin marka cadaab waayo waxaa laga hadlaa marka cadaabku xaq miyaa ayay leeyihiin markaasaa nebiga waxaa lagu yidhi waxaa tiraa ii nacam wa rabbii baan ku dhaartaye innahu cadaabku la xaqun waaye wamaa antum idinkuna ma tihiin haddaad gaaladan yani gaaladiinan bimucjiziina kuwa ilaahay cajzi gelinayo cadaabkiisa kuwa ka faka kara ma tihiin walow haddii ana likulli nafsin naf dhammaanteed oo u sugnaan lahaa nafsadda oo dalamad dulmi fashay ay ashrakad dulmiga shirkigaa laga wadaa yacni naf shirki samaysay hadduu u sugnaan lahaa maa aladii kii fil ardi dhulka korkiisa ahaaday laft waxa dhulka korkiisa oo dhan hadday hayso lahayd laftadad way isku furan lahayd bihi shay yacnii maaga shaygaabay isku furan lahaydoo can ilcadaabi bay iskaga furan lahayd wa asaruu waxay muujiyeen annadaamata bay muujiyeen qoomamay muujiyeen iyo markaa yacnii shalay ficilkan asara yacni min al addaad ayuu ka mid yahay min al addaadi waa ficilada carab luqada carabiga waxaa ku jira kelimaad laba macnoo liddi isku ah loo isticmaali karo ayb asara bimacnaa adhara wa bimacnaa asara akhfaa labada waa ku waa lagu macneeyaa oo farasdaq baa wuxuu yihi walamaa ra'a alxajaaja jarada sayfahu asara alxaruuriyu aladii kaana admaraa walamaa ra'a alxajaaja markuu arkay xajaaj jarada sayfahu sayftiisii inuu galka kala baxay asara alxaruuriyu xaruurigii khaarijigii wuxuu banaanka keensaday alladii kaana admara wuxuu qarsanayou banaanka la imaadeen marka alladii kaana admarada dambaa waxay ku tusay asara inay tahay bimacnaa adhara inay tahay nacam ayb marka de khawaarijta iyo iyo ninkan xajaaj khawaarijtu waa la dagaalami jiray dabcan isaguna khaariji kalau ahay xajaaj laftiisana min alkhawaarij unbuu ka mid ahaa waayo maymuun bnu mehraan taabiciga la yidhaahdaa waxaa laga maqla isagoo dhahayo xajaaj waa khaariji markaasaa dadka qaar ay la yaabeen oo waaba la dagaalamaya suu khaariji u yahay markaasuu wuxuu yidhi atadri man ilxaruuriyu ma taqaanaa xaruuriga khaariji ma taqaanaa buu yidhi marka man idaa khaalafta ra'yahu kafaraka wastaxalla damaka waa nin markaad ra'yigiisa khilaafta ku gaalaysiinayo dhiiggaagana banaysanayo marka macnahu fiiriye marka macno eewaxaana la yihaha iyo magac hebel iyo fulaan iyo waxaa maunan fiirinine qof allaale qofkii qofka khilaafo ra'yiga ku khilaafo qofka gaalaysiinayo dhiiggiisana banaysanayo tilmaantaas uu leeyahay nacam ayb wuxuu rabaa ha ahaado marka isaguda waa la dagaa waana la dagaalami jiray marka asaradaas hadda beytkan baan adhara in laga macnay kara aan ujeedaa nacam waxaa kaloo marka la dhihi karaa wa asaruu waxay qariyeen an nadaamata qoomamay qarsadeen waa muujiyeen nadaamadu waa iska caddahay oo qiyaamuhu markay tagaan gaaladu waa calaacalayaan waana qoomamaynayaan qoomamadaana waa muuqataa qoomamadooda laakiin marka laga macneeyo wa asaruu waxay qarsadeen an nadaamata hadda meeshaasi meel sabar oo wax loo adkaysa kara cadaab ma aha oo qofku uu markaa intuu goosihiisa isku qabsada shib ou dhihi karo ma aha cadaabka aakhiro wax sahlan maaha ilaahan ka magan galnay marka qoomamay qarsanayaan maxaa laga wadaa macnuhu marka waxay tahay kuwii ru'asada ahaa oo gaalnimada lagu raacay maalintaasi jib unbay iska yihiinoo waxay isleeyihiin yaan la idin qabsanin kuwan kale yaynan idinku yaynan idinku jeesjeesin ama kuwan kale yaynan daalac idin raacanin marka waa qarsanayaan waxoodii iyo balaayadoodii laakiin daalac waa loo raacanayo suurat lacraaf waa kusoo marnay qaala dkhuluu fii umamin qad khalat min qablikum min aljini walinsi fi nnaar kulamaa daklat umat lacanat ukhtahaa xataa ida daarakuu fiiha jamiican meeshaana waa kusoo marnay fii suurati sabana waa ugu tegaynaa nam iyo fii suurati ibraahim qablahaaba nam insha allahu tacaala waasaruu waxay muujiyeen annadaamata qoomamay muujiyeen lamaa markii ra-ow ay arkeen alcadaaba cadaabkii markay arkeen waqudiya waa la xukumay beynahum dhexdooda bilqisti cadaalad baa lagu xukumay dhexdoodii waa la kala saaray wahum iyagu laa yudlamuuna la dulmin maayo ama walxaal baa cadaalad lagu yacni la xukumay dhexdooda laa yudlamuuna iyadoon la dulminaynin alaa ina lilahi maa fi samaawaati waalardi alaa hooy ina lilaahi alla unbuu u sugnaaday maa waxa fi samaawaati ciraryaalo dhexdooda ahaaday iyo waalardi dhulka dhexdiisa waxa ahaaday alla unbaa iska leho oo alla u sugnaaday alaa hooy ina wacdallaahi ilaahay ballanqaadkiisa xaqun dhab waay walaakina akarahum badankoodse laa yaclamuuna ma oga oo ma garanayaan huwa alla yuxyii waa noolaynayaa wayumiitu waa dilayaa ciddou doonau noolaynayaa ciddou doonana waa dilayaa wailayhi ilallaahi alle intii ka unbaa turjacuuna la idiin celina alaa hooy alla markuu soo sidaa soo tilmaamay ee cadaabka iyo waxa uu yacni cadaabka iyo maalinta aakhira iyo isa soo bixinta xaqnimadeeda markuu rabbi ka hadlay ayaa haddana wuxuu waxaa la daba dhigay aayaddan oo mar haddii ilaahay cir iyo dhul waxa ku dhex jiraba isaga uu leeyahay oo awalna isaga uu abuuray inuu soo celinayona uu yacni ku qowlay oo uu sheegay de taa marka ballanqaadka xaqnimadiisa oo rabbi tilmaamay marka allah wuxuu leeyahay alaa hooy ina lilaahi alla unbau u sugnaaday maa waxa fi samaawaati ciraryaalo dhexdooda ahaaday iyo waalardi dhulka dhexdiisa waxa ahaaday alla unbau u sugnaado rabbi unbaa iska leh cid kale ma laha dhul i cer waxa ku jira waayo adiga adoon waxba haysaninaa timid nin adduunyada joogo oo markuu imaanayo wax haystay ma jirin marka dhulalka iyo guryaha iyo waxaan ciri iyo dhul ku dhex jiro oo annaga aan milkiyadeeda aan sheeganayno xaqiiqadeeda annaga ma lihin waayo annagoo aan lahaynaan nimid waana waana ka tegaa maalin uusan qof walba waxba lahayna imaanaysa maalin uunan qof walba qofka markuu dhinto waxba ma lahan dabcan wixii uu ka tegayna dad kalaa qaadanayo kuwaasna kuwo kalaa kasii dhexlaayo waa un la wadaa ilaa ilaahay dhulka iyo wax ku ji waxa korkiisaaba uu dhaxlo marka bani aadamda wax ma haysto mar haddii bani aadamku uunan wax haysanin koonkan isaga uuna lahayn de isaga unana ka telinin cibaadada iyo qasadka saxee yacni in loo axadka cibaadada marka istaahilana waa ciddii wax leh yaa iska leh cibaado istaahisho waana ilaahay subxaanahu watacaala keliya marka alaa ina lilahi maa fi samaawaati waalardi marka lagu leeyahay cibaada marka asay usuubataa waay laa ilaa gayrihi gayrkiis uma suubato ayb waa waxaa la kala farqinayaa marka khaaliq iyo makhluuq iyo alaa hoy ina lilaahi alla alla keliya unba unba usugnaaday maa waxa fi samaawaati ceraryaala dhexdooda ahaaday waalardi dhulka dhexdiisa waxa ahaaday alaa hoy ina wacdallaahi ilaahay ballanqaadkiisa xaqun dhab waayo walaakina akarahum badankood se laa yaclamuuna ma garanayaan huwa alle isagu yuxyii waa noolaynayaa ciddou doono wayumiitu waa dilayaa cidna kalama tashanayo wixii la nooleynaya marka ilaahay unbaa noloshooda iyo nooleyntooda iyo bilaabitaankooda keligii unbaa iska leh ciddii uu doono inuu nolosha ka qaadana cidi kalama tashanayo waa ka qaadayaan marka tasarufkii koonka lahaanshihii koonka mar hadduu alla leeyahay maxaa bacdi u inkiraysaan ayb wa ilayhi ila llaahi alla intii ka ah unbaa turjacuuna ah ayaa laidiin celinayaa alla un intii ka ah ayaa laidiin celinaya ilaahay unbaad u laabanaysaa laa ilaa gayrihi oo bacdigiina marka waa imaanayaa yaa ayuha nnaasu qad jaaءatkum mawcidaة min rabbikum washifaaء lima fi الsuduuri wahuda waraxmat lilmu'miniin yaa ayuhaa hoy annaasu dadow qad xaqiiqe ahe jaa-atkum waxaa idiin timid mawcidatun waanaa idiin timid tu idin waaninayso waano ayaa idiin timid waanada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay wa shifaa-un ayaa idiin timid daawo ayaa idiin timid limaa daawo u ah shay fi suduuri laabaha dhexdooda liladii kii daawo u ah fi suduuri laabaha dhexdooda ahaaday waxa laabaha ku sugan oo laabta dhexdeeda ahaadayoo sha qalbiga laga wadaa shukuug qalbiga gasho yacni daawadeed ayaa idiin timid wahudan hanuun ayaa idiin yimid iyo waraxmatu naxariis lilmu'miniina mu'miniinta u ahaateen halkan marka qur-aankii baa marka aada shanigiisa naloogu tilmaamaya oo alla wuxuu leeyahay yaa ayuha oy annaasu dadow qad xaqiiqe ahe jaa-adkum waxaa idiin timid mawcidatun waanaa idiin timid qur-aanku marka waa waano wacdi waa tadkire iyo waanada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay ama min rabbikum xagga rabbigiinay idinkaga timid wa shifaa-un baa idiin timid daawo limaa liladii kii daawo waa fi suduuri kaa-inun fi suduuri laabaha dhexdooda ahaaday waxa laabaha dhexdooda ahaaday maxaa laga wadaa laabta horta qalbigaa hadda loo jeedaa waayo qalbigu wuxuu ku yaallaa xabadka laabta ayuu ku yaallaa qalbigu waa wadnaha ayb halka marka qofku shakiga iyo laabta qalbiga marka cuduraha ku dhaco cuduradaas marka waa shaki iyo inay uu la soo gudboonaado shukuugtaas marka qalbiga ku dhacdo ee cuduradaas ah daawadeeda ayaa idiin timid waay marka shakiga cudurada marka qalbiga ku dhaco ee waxaan u jeednaa kuwan marka yacni qofka waxa loo abuuray uusan garanaynin shubha uga furanto adduunyada wuxuu u joogaa shubha uga furmee xageed u socotaabaa shubha uga furmaysaa qur-aankan iyo waxyigan baa shubha iyo shaki uga imaanayaa shakigaa marka quluubta dego ee quluubta ku imaado haddii daawadiisa la rabo waa waxyiga qur-aankan iyo mawcidadan macnaa qur-aankan alla soo dejiyey kaa unbaa marka daawo ayuu alla ku tilmaamay marka qur-aanka qalbigana daawo u yahay jirkana daawo u yahay wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءu waraxmatu ka ilaahay dhahayn walidaalika markuu qofka jiradana nebiga sal l slam waa ku akri jiray isaga nebigu sal l slam waa isku tufay jibriil nebiga waa ku tufay badankii iyo jirkii marka qur-aanku caafimaadu u yahay aayaddan laakiin wa shifaaun limaa fi suduur waxay tilmaamayso shubahda iyo waxaa qofka xaqa ka celinayo ee qalbiga lasoo gudboonaadayo shaki ah qur-aankaa daawadiisaa laakiin goormau qur-aanku daaweyna waa haddii la fahmo laakiin haddii aan la fahmin oo warqad cad iyo qad madow oo ku taal keliya uu kaa noqdo de maxaa daawadii hadda waxba haddaadanba garanin jahligu waaba isagaa cudur ah oo qataal ah wax dilo marka jahligaas baa qofka waxaa laga rabaa inuu ka baxo qur-aanka jahliga aan uga sugannahay inaan ka baxnaana laga rabaa oo aan qur-aankii marka aan baranno daryeel aan siino fahmno qofku markuu qur-aanka macaanidiisa fahmo asraarta ku jirta uu fahmo kullamaa uu sii fahmo waxyaabaha marka shubahda qalbiga ku imaanayso daawadeeduu helayaa haddii kalena de waxaa weeyaan jahli unbuu ku dhex jirayaa iyo baadi wa shifaaun limaa fi suduur alimaamu lbaqawi wuxuu yihi ay dawaaun liljahli qur-aanka jahliga isagaa daawo u ah limaa fi suduuri ay shifaaun licamal quluubi qalbiga indhala-aantiisa qur-aankaa daaweeyo wasadruna mowdicu lqalbi waayo wahuwa acazu mowdicin fi linsaani lijiwaari lqalbi qalbiga mqalbiguu deris leeyahay xabadka sidaasaa marka loo xusay ayb marka waxyaabahaasi de qofku marka waxaa mushkila ah qur-aankii sidaa ilaahay uu leeyahay bacdi nnaas inay u arkaan dib u dhac inuu yahayba isaga oo cilmiba uusan u haysanin meelaha qaar markii la tago ama dadka qaar marka lala joogo waa iyagoo muslimiin sheeganayo war haddii la yidhaahdo meeshaan aqoon-yahan ma joogaa qofka wadaadka ahee diinta yaqaano ee shareecada wax ka yaqaan uma haystaan aqoon-yahan inuu yahay lagu tirin maayo aqoon-yahan marka la tirinayo hebel waxaasuu bartay kaas kan uu bartay kan fulaan u bartay qofka diinta aqoonta uleh waxaa la leeyahay adi isagu ma lagu xisaabayo waxaa laga yaabaa inayba yidhaahdaan waa iska wadaad miskiina waxba ma oga alqaabyo horenaad waa tii wadaad saasa wadaad saasa iyo wadaad baahan iyo wadaad xume iyo wadaad rajciya oo dibu socoda iyo waxaasna waa ta la sheeg sheegi jiray ayb dadkaanina marka in badan oo kamida waxyaabahaasay ku tababarteen marka qur-aankii oo cilmi xaqiiqi ah ah oo ilaahay uu leeyahay jahligaa looga baxaa in loo oga cilmi loo yacni aqoon in laga helo in loo la ogaan waayo ee wax markaasi ay dhici karto haddii laga jaahil noqdana aysan dhib lahayn wax ka jaahil noqoshadiisu aynan dhib lahayn in laga dhiga marka aqoon qur-aankiina aan aqoon laga dhigin waa da mashaakilku marka waa mashaa iyada lafteeda cudur ah ilaahan ka magan galna marka waxaa kaloo meeshaan ku jirta wa shifaaun limaa fi suduur haddii la rabo caqiida san caqiido fiican haddii la rabo saxiix ah ilaa qalbiga ma ogtahay waa halka caqiidada maxalkeeda asaasiga waa qalbiga haddii la rabo marka in la ictiqaadiyo caqiido saxiixa xagee laga raadina alqur'aanu wasunna qur-aanka iyo sunnada in laga raadiyo caqli giriig in loo doono qalad waayo iyadana falsafadii giriiga ee yuunaanka mandiqa iyo yacni falsafadda iyo in la yidhaahdo qur-aan iyo caqiido ma fahmaayo qof aan falsafo baranin waa mushkilo iyadana carabtii qur-aanka uu kusoo degay dhexdooda uu qur-aanka nebiga ugu soo degay muttafaq waxaa lagu yahay falsafad ma aqoonin cilmigan falsafadda la yidhaha cilmi dakhiiloo carab ku cusub u ahaa asxaabta rasuulkana falsafad ma aqoonin carabtii qur-aanka uu la khidaabayeyna falsafad ma aqoonin falsafaddu ogow naxwo oo kale waayo sarfina lama dhihi karo waayo naxwaha iyo sarfigu luqad carabi waayo saliiqatan ay u yaqaaneen falsafaddu laakiin luqad ma aha falsafaddu iyadu luqad ma aha walidaalika marka haddii la yidhaahdo caqiidada waxay ku xiran tahay falsafad macnaheedu marka waxay tahay sadru haadihi lumma ummaddan dadkeedii hore asxaabu rasuulillaahi iyo dadkii nebiga oo xujada ku oogay ee uu sunnadiisa ku aqrinayo qur-aanka uu ku dul aqrinayey xuja kuma oogmin maadaama falsafad aynan aqoonin maba islaaminaa ka dhalanayso warkaas waana war khatar ah meelahaasna de sunuusi iyo sunuusiga iskale sunuusiyada iyo fakhruraazi waa isku galeen fakhruraazi waxaa isaga uu leeyahay saxaabada ma aqoonin uu leeyahay hadday xataa waa yaqaaneen la dhaha falsafadana wax iska mujmalay yaqaaneen buu leeyahay mujmalna kuma filna baabkan warkaas marka muxuu duur xulaa marka warkaas duur xulkiisu waa maxayna haddii caqiidadii falsafad lagu xiray saxaabaduna si tafsiila aynan u aqoonin tafsiil in loo barto keliyana caqiidada caqiidada lagu ogaan karo de macnahooda saxaabadu caqiido ma lahayn waayo warkaas xoogaa warka uu sunuusi ka galiiliyoodayna kaas waay haba ka galiiliyooday asaga laftiisa kama foga barnaamijkaas unbuu isaga dhex jiraan ayb oo isaga laftiisa wuxuu leeyahay dawaahirta qur-aanka ee sunnada haddii sideeda loo qaato kufriyaaba lagu dhacaa buu leeyahay ayb xaashiyada saawigana waa ku taallaa walaa taqulanna lishayin inii faacilun dalika hadan marku sharxaayo wuxuu leeyahay ina akhda dawaahiri nusuusi اlkitaabi wasunna aslu min usuuli اlkufri waa dawaahirta qur-aanka iyo sunnada in la qaataa waa asal usuusha gaalnimada kamida qofkii raba waa iga dabategi karaa waa feeri karaa qofku ma ogtahay hadduu been sheegaayo waa laga dabategi karaa laakiin hadday waxaasi yaallaan ummadda in caqiido looga dhiga gar ma aha qofka arrimahaas arkee wax ka yaqaanana aayaddan oo kale marka uu fasiraayo xaqu uu leeyahay inuu ka hadlo waxyaabahaas ayb maahan culamo isna naqdinaysa iyo keliya maaha waxa laga hadlaa caqiidada marka hadii la rabo in caqiido san la helo waa in laga qaataa qur-aanka iyo sunnada nebiga sal l slam iyo saxaabada ijmaacooda ilaan saxaabadii ma ogtahay muraadka aayaddan iyo muraadka xadiidka nebiga uu ka leeyahay ayagaa naga og sooma ayaga marka fahamkooda aan ku taagnaanayna ilaa haddii adiga hadda qiso hadda adigu aada goobjoog ka ahayd iyo nin laba boqoloo sano kadib imaanayo qisadaa isku si maa u fahmaysaan may ninkii qisada goobjoogga ka ahaa waa waa kaga ogaal badan yahay ninka kale asxaabta marka ayagaa naga ogaay muraadka ilaahay iyo muraadka rasuulka waxyiga ay ka leeyihiin ayb waa marka caqiidada in lagu dhiso cala alkitaabi wasunna iyo fahamkii a-imada salafka oo aimatu salaf marka saxaabadii taabiciintii atbaacu taabiciin waa inta marka nebiguna ammaanay khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum uu yiri mushkila marka waxay tahay marka asxaab laga hadlo iyo iyo taabiciin nimankani marka iyaga waxay leeyihiin waxaan falsafadda ka diin dhigtay waa soo boodayaan waxay leeyihiin dadkii dambaa ka cilmi badan asxaabta saxaabada waa lagu nabadgelaa dariiqooda laakiin markay noqoto faham iyo aqoon dadkii dambaalahay leeyihiin walidalika jawharatu tawxiidka waxaa ku taallo wa kullu nasin awhama tashbiiha awilhu aw fawid warum tanziihan nas kasta oo ku tuso qur-aan iyo xadiid ha ahaado tashbiih makhluuq ilaahay lagu shabahayo ku moodsiiyo macno isaga macnay oo ta'wiil geli oo daahirka ka leexi amase ow fawid ama waxaa tiraa waxaan lama yaqaan macnahooda ma aqaan iska dhe wa rum tanziihanna dalab meeshaas markau baajuuri fasiraayey jawharada sharaxa uu ku leeyahay tuxfatulmuriidka wuxuu leeyahay mus naadimku awilhu ou ka bilaabe ta'wiilka waa madhab اlkhalaf tafwiidku wuxuu yihi waa madhab salaf kan khalafkau ka bilaabay uu leeyahay likownihi arjaxa saa raajix ou dhaha oo madhabta salafka ka raajix ah markaasuu salafkii haddana fasira waa saddexdii qarni buu leeyahay ama qarnigii afaraad iyo waxbuu ku daraan saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciin saas u sheegaa qaacidadiina marka waxay tahay buu leeyahy asalafu aslamu waalkhalafu aclam waxaas waa culimada diinta fahamtay waxay dhaheen waa islaamkii oo dhabarka dambe laga tuuraayo waayo in la yidhaha dadkii hore waxba ma aqoonin dadka dambea wax yaqaano waa islaamkii oo gadaal laga tuuraayo waay leanna anagu dadkii hore unbaa diinkana soo gaarsiiyey waxyaabahaas marka qur-aanka wixii daaweyn lahaa marka waa kana in halkaa marka la aado ibnulwasiir alyamanina kitaab wuxuu leeyahay adilada qur-aanka qaabka oo wujuudka alle jiritaanka alle iyo yacnii usuusha caqaa-idka qaabka u sugay qur-aanka wax loogaba maarmaba qur-aanka wa waxaa looga maarmaa bani aadam kale caqliyad oo isu keen keenay iyo qur-aankaanaad uga maarmaysaa ayb wahudan hanuun ayaa idin yimid iyo waraxmatu naxariisi lilmu'miniina naxariis u ah yaa idin timid ayb qul bifadli illaahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun qul dheh nebiyow liyafraxuu ha ku farxeen bifadlillaahi ilaahay fadligiisa ha ku farxeen galladda alle ha ku farxeen wa biraxmatihi naxariista alle ha ku farxeen fabidalika kaagaas falyafraxuu ha ku farxeen huwa fadliga alle iyo naxariista alleh ayaa khayrun ka khayr badan mimaa waxa yajmacuuna ay ururinayaan adduunyada ay ururinayaan fadliga alleh iyo naxariista alleh yaa ka khayr badan mujaahid iyo qataada laba meeshaan marka qul bifadli illaahi bifadli illaahi ba-daani marka waxay ku tacalluqaysaa caamilkeedu waa la qadaraa fabidalika falyafraxuudaana qariino u ah marka waxaa la leeyahay qul waxaa tiraa liyafraxuu bifadli illaahi ilaahay fadligiisa ha ku farxeen iyo biraxmatihi fabidalika falyafraxuu ta'kiid waayo marka fabidalika kaagaas haddana lasoo laydiin sheegay falyafraxuu ha ku farxeen marka fadlullaahi iyo waraxmatuhu maxay tahay mujaahid iyo qataada waxay yidhaahdeen fadlullaahi aliimaanu fadliga alle waa iimaanka waraxmatuhuna alqur'aanu waayo iimaanka iyo qur-aanka ha ku faraxsanaadeen dadki abuu saciidin alkhudri wuxuu yidhi fadlullaahi alqur'aanu fadliga ilaahay waa qur-aanka waraxmatuhu naxariistiisana an jacalanaa min ahlihi dadka ahlu qur-aanka inuu naga dhigay qur-aankan ummadiisii inuu naga yeelay marka fadliga alle waa qur-aanka raxmaddiina waa maxay dadkiisii inuu ilaahay naga dhigay abuu saciidin alkhudri saxaabigaa sidaas ku fasiray ibnu cumar wuxuu yidhi fadlullaahi alislaamu fadliga alle waa islaamkaa laga wadaa waraxmatuhuna tasyiinuhu fi lqalbi qalbiga inuu ku qurxiyey yani ilaahay hadduu islaamnimadii ku siiyey fadli alla qalbigaaga haddii lagu qurxiyeyna naxariis alla lagugu daray ayb kaas marka ku faraxsanow ku faraxsanow marka rabbi uga shukri ayb khaalid ibnu macdaan isaguna wuxuu yihi fadlullaahi alislaam waraxmatuhuna asunan fadliga ilaahay waa islaamka waraxmatuhu naxariista allana waa sunnooyinka nebiga sala allahu calayhi wasalam wa qiila waxaa la yihi fadlullaahi aliimaanu waraxmatuhuna aljanna adu macaani fara badanoo aan iscaaridaynin iska hor imaanaynin waay haddii lagu fasiro islaamka iyo qur-aanka haddii lagu fasiro islaamka iyo sunnada nebiga sal l slama haddii lagu fasiro qur-aankii iyo inuu dadkiisii alla naga yeelay ayb waxyaabahaas oo dhan haddii lagu fasiro yacnii fadliga alle islaamka raxmaddana nebi moxamed lagu fasiro wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin kulli tafaasiir aan iska hor imaanaynin waaye waana ikhtilaaf tanawuc ikhtilaaf tanawuc waayo macnaha macaanidaani nin walbaa tusaalow soo qaatay waa tusaaleyn ee maahan wax isdiidaayo maaha marka alla wuxuu leeyahay qul dheh liyafraxuu ha ku farxeen bifadlillaahi ilaahay fadligiisa ha ku farxeen wabiraxmatihi naxariistiisii ha ku farxeen fabidalika kaagaas falyafraxuu ha ku farxeen huwa fadliga alle iyo naxariista alle huwa damiirkan wuxuu u laabanayaa fadliga iyo naxariista inkastoo ay laba shay ay yihiin haddana bimacnan waaxid oo isku hal un dhinac wax u socdo w marka huwa ayaa damiir loogaga dhigay huwa fadliga alle ee naxariista alleh yaa khayrun ka khayr badan mimaa yajmacuuna waxay ururinayaanoo adduunye ah ayb waxaa la yaab leh marka aayaddan waqti aan fogeyn oo qarniba aan laga joogin hadda ayaa calawilmaaliki nin la dhihi jiro maka joogi jiray ayaa aayaddan marka mawliidka ixtifaalka mawlidka daliilaan u haayaa buu yidhi markaasuu aayaddan keenay marka aayaddan in ixtifaalka lagu fasiro calawilmaaliki ay kufac tahay dadkii marka fac iyo da- sheegi jiray aayaddan in lagu fasiro waxaa laga qaadanaa mawlidka ixtifaalkiisa calawilmaalikiyay ku fac tahay calawilmaalikina waxaa dhici karto dadkii soo gaaray qaar inay weli nool yihiin qur-aanku waa ka horreeyey marka calawilmaaliki meequu ka horeeya qur-aankaa ka hormaray calawilmaaliki tafa asxaabtii iyo fahamkii ummaddaa ka hormaray marka adiladii shaygan adilo ma u haysa haddaadan u haynin ka joog haddaa yani maahan in lasoo xogo lasoo sanadaan daliila lasoo helay sanada dambena daliil kalea qur-aankii laga dhex keena aayadda maa cusubna maan mase tafsiirkeedaa ka qarsoomay dadkii hore o dhan waa wax la yaab la yada waktigan marka inay kusoo toostana waa itifaaq ilaahay mahaddiis iyo fadligii aayaddan lafteeda macnaynteeda waqtigan inay kusoo toosta ayb waayo ixtifaalku muxuu yahay ixtifaalku waa bidca waay waa bidca qabiixa weliba foolxum waayo rasuulkiina kama sugnaanin asxaabtii nebigana lagama haayo afarta imaamna lagama haayo madaahib diinka a'imadiisa fiqiga soo afar alaima alarbaca soo lama yaqaan mid mawlid ixtifaalkiis sheegay male qofkii markii yidhaha maxaa nagu wata annaga waxaani wax cusub waaye nebigaad necab tahay meesha maba gashaba bal qofkaani wuxuu waxaan uga tegaayaba waxay tahay nebigaan samaynin hadduu nebigu samayn lahay sal ll ly slam waa la yeeli lahaa waxaan ka hadlaynana waa maxay bishaan cibaado in lagu khaas yeelo yaan laysmarin habaabinin bisha rabiicul awal markay soo gasho horta cibaado u gaara ma jirtaa kutubta mawaasimta ka hadasho carha laga soo saaro bayhaqi wuxuu leeyahay kitaab la yidhaha fadaa'il اlawqaat waa maطbuuc laaaif ladaa'if اlmacaarif waxaa iskale ibnu rajab kutub waxaa jiro bilaha oo dhan sanadka ka sheekeeyo fadaaisha iyo acmaasha layska rabo bil walbo bilaha bishaan marka rabiicul awalon mawlid u naqaan camal u gaar ah oo kutubta lagu xusay ma hayno laa bukhaari walaa muslim walaa abu daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maaja kuma hayno ma kula tahay mas'alo saan u weyn oo sanadkiiba mar ummadda usoo gelayso in laga heli waaynayo dawaawiinta islaamka waxaa laga yaabaa qofku inuu yidhaahdo ee rasuulka cashuuraayo soomaye cashuuraana maalintii ilaahay nabi muuse badbaadiyey ahayd soon iyo ixtifaal labayba kala yihiinba soon iyo ixtifaal laba wax way ixtifaalku waa ciid shaniga ciiddana in la soomo maba ahanba soo maaha marka shayga asalkood qiyaaska ka dhiganayso waa soon waxa aada adigu samaynaysana waa ixtifaal iyo ciid iyo damaashaad way soon iyo ciid marka liday isku yihiin qiyaaskaas xaguu kaan saxa marka midda kale rasuulku isniintou soomay markaasuu wuxuu yihi daaka yowmun wulidtu fiih weli soonaan joognaa ogow waana usbuuc isniin walbou nebigu soomi jiray laakiin bishaan nebigu cibaado gaara oo u yeelay ma haysan ma hayno yaa bilaabay marka waxa bilaabay waxay ahayd qarnigii afaraad saddexdii qarnimaha qarnigii afaraad ayaa waxaa bilaabay niman la dhihi jiray cubaydiyiin ama faatimiyiin isku magacaabay ama qaddaaxiin la dhihi jiray intaba waa waa la dhihi jiray dhowr boqoloo sanay masar xukumeen iyo dhulkan maqrib kutubta taariikhda islaamka ka hadasho sida albidaaya wanihaayaha ibnu kathiir iyo kaamilka ibnulatiir iyo siyar aclaami nubala ama taariikhulislaam iyo kulli a'imada waxay isku raaceen nimanka cubaydiyiinta ah inay ahaayeen acdaa uddiin diinta dad cadow ku ah labaiyo toban mawlid ay bilaabeen ay sameeyeen dadkay marka shacabkay kusoo jiidayeen mawlidu nebi mawlid cali mawlid faatima mawlid xasan mawlid xuseen iyo ilaa marka dambe kan laba ka dhigaan kan ugu dambeeyo boqorka markaas joogo ayagaasaa marka ma bishaan rabiicul awal lagu yaqaanay inay bilaha kale ka duwaan wax gaara ay sameeyaan ixtifaalaadkaas ay sameeyaan kitaabka cajaa'ibul aathaarka la yidhaaha uu qoray cabdiraxmaan bin xasan iljabarti muarikhi misr masar muarikheedii uu qoray waxaan aada ula yaabay markii faransiisku uu masar qabsaday naboleon uu masar qabsaday ayaa waxaa dhacday jahwaraar iyo maadaama dagaal iyo dhib ou dhacay waqtigii waxaa la gaaray mawlidka wax wax dhiga iyo waa ay ayay waayeen faransiiskii markaas qaahiraha haystay waxay u waceen marka kuwii marka culimmada iyo wax ush dadku u sheeganayay ayay u yeereen markaasay waxay yidhahdeen mawlidkii maxaa ku dhacay maxaa loo dhigi waayey markaasaa la yidhi dhibaataa jirto kana dhacday markaasay yidhahdeen annagaa bixinayna hala dhigo ayagii baa bixiyey madaaficna waa u rideen markaas shaqadaas marka shaqo maxay tahay marka hadday cubaydiyiinna kasoo bilaabatay faransiiskiina uu saas uu yeelay marka isagoo khaazi oo dal islaameed haysto oo masar haysto dadkii kala fiijiyeyoo daga yacni daga yani dagaal ku qabsaday dhulkii ayuu wuxuu ku maaweelinayaa ixtifaalaad iyo mawlid iyo samaysta waxyaabahaas marka maahan sharciga asaas hal kuma lahan nimankaasaa marka bilaabay cid iyaga ka horreyso bilowda male melig mudafaraa bilaabayna oo dadka qaar ay yidhaahdaan sax ma aha bal melig mudafar yacni mararka uu bilaabayo waqti dambowba isagu uu sameeyey waxaan nuuridiin zinki iyo mararkii uu mawsil iyo qabsanayay meelahaasay ahayd aduu hadda ka horna qoraal waa ka sameynay waxyaabahan marka niman nimankan faadimiyiinta cid ka horreysay oo bishaan rabiicul awal dabaaldeg samaysay islaamka laguma haayo kutubaha a'imadii hore kutubtoodiina laguma haayo marka aayaddan in loo daliishadana calowilmaaliki bay kufac tahay waxaas kuma jirno marka haddii saxaabi uu ku fasiray keen hadduu taabici ku fasira keen imaam diinta lagu yaqaanay oo cilmigiisa yani lagu kalsoon yahay keena khalaas waxaana dareemeysaa marka muxuu raad ku reebaa shaygu haddii bidco uu yahay waxaad ku fahmi kartaa raadka uu reebayo markaad fiiriso maxaa raad uu reebayaa wax raad ma reebayo masaajid baa meela la ysugu imaanayaa waa la hadla waa la waxbaa la qaadaya waxa la qaadaya macaanidooda xataa ma la fahmaya waana lagu kala tegaa waxbaa la cunayaa waa lagu kala tegay nacam markaasaa qof sanadka oo dhan qaala rasuulullahi akrinaya nebigaa necab tahay aa la leeyahay nacam marka wa rasuulku in dadka la baro sunnadiisa miyuu jeclaa mase rasuulku wuxuu jeclaa bisha rabiicul awal in intaa yacni wax la sheeg sheego macaanidooda xataa aan la fahmaynin qaarkood sax aynan xataa ahayn mi tee rasuulku jeclaan lahaa maanta haddii dunida la keeno korkeeda nacam ayb waxyaabahani marka male wax adilaa ay ku qotomaan male hadday khayr tahayna dadkii horaa sameyn lahay jacaylka nebigana calaaqa lama le arrimahan waa dhici kartaa ninka sameynaayo isagu inay ka tahay nebiga jacaylkiisa oo dadka qaarkood niyad wanaag inay ka inay qabaan waa suuragal laakiin xaqa ma asiibin qofkaan qofka aan sameyninna nebiga ma jeclid in la yidhaahdo waa hanfaryo iyo been abuurad ayb marka dadka badi badnaantooduna wax macnaa ma sameynayso dad jaahiliina yani jahligu jahligu katri badi iyo badnaan weligiis waa iska lahaa walaakina akthara annaasi laa yaclamuun waa ka ilaahay dhahay qul dheh bifadli illaahi liyafraxuu haku yani ha ku farxeen bifadli illaahi ilaahay fadligiisa ha ku farxeen wa biraxmatihi naxariistiisii ha ku farxeen fa bidalika kaagaas falyafraxuu ha ku farxeen huwa isaga ayaa khayrun ka khayr badan mimaa kii ka khayr badan yajmacuuna yajmacuunahu ay ururinayaan waxay ururinayaan waxaa ka khayr badan oo ka fiican fadliga alleh raxmadda alleh qul ara-aytum maa anzla allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraama waxalaala qul waxaa tiraa nebiyow ara-aytum bal i bal ii sheega ii warrama maa aladii kii bal ii sheega anzala allahu anzalahu llahu alla uu soo dejiyey lakum idinka uu idiin soo dejiyey min risqin risqi xaal uu yahay fajacaltum aad ka yeesheen markaa ood ka dhigteen minhu isaga xaggiisa xaraaman xaraam aada ka yeesheen wa xalaalan xalaal aada ka yeesheen yacni min cindi anfusikum idinka qul waxaa tiraa nebiyow allaahu alla miyaa adina idmay lakum idinka idiin idmay arrintaa inaad taxliil iyo taxriim jeebkiinaa la timaadaan ilaahay miyaa idiin idmay am mise cala llaahi alla korkiisaa taftaruuna ku been abuuranaysaan qul ara-aytum ara-aytum tan akhbiruunii waaye laba mafcuulay u baahan tahay maada mafcuulka koowaad waaye allaahu adina lakum jumladaasna mafcuulkii labaad waaye qultaasina marka uun waxay u timid calaa sabiili tawkiiday iskaga timid marka maada mafcuulkii ara-aytum ee koowaad waaye anzala caa-idka marka maadaasi jumladaas sila waaye caa-idkeeda waa maxduuf anzalahu llaahu lakum waaye min risqinna marka yacni waa xaala ayb marka wuxuu noqonayaa tarkiibku qul waxaa tiraa nebiyo waa ra-aytum bal akhbiruunii iiga warrama oo ii sheega maa aladii kii iiga warramoo ii sheega anzala allaahu anzalahu allaahu alla uu soo dejiyey lakum idinka uu idiin soo dejiyey min risqin risqi xaal uu yahayna kaas maagaa laga xaaleynaa fa jacaltum aada ka dhigteen minhu shayga aada yacni ka ka dhigateen xaraaman xaaraam aada ka dhigateen iyo xalaalan iyo xalaal yacni wuxuu ilaahay idiin soo dejiyo ad ka dhigateen xalaal iyo xaaraan maxaa laga wadaa wuxuu ilaahay idiin soo dejiyo risqi xalaal ah ayaad qeybna xalaal ka dhigateen qeybna xaaraan ka dhigteen suuratu lancaamna waa kusoo marnay waa kuwii markii yidhi waqaaluu hadihi ancaamu waxarun xijrun laa yadcamuha ilaa man nashaau bizacmihim wa ancaamun xurimat duhuuruha wa ancaamun laa yadkuruuna sma allahi calayha iftiraa'an calayh waa ka ilaahay dhahay waqaaluu maa fii buطuuni hadihi اlancaami khaalisat lidukuurina wamuxaramu calى aswaajina wain yakun meytatan fahum fiihi shurakaa waxyaabahaas marka qaarna ay iska xarimayaan qaarna ay iska ay taxliil iyo taxriim min anfusihim ay samaynayaan xalaaleyn iyo xaaraantinimeyn wixiina ilaahay uu ku arsuqay oo usoo dejiyey oo xalaal uga dhigay taasaa lagu ceebeynayaa marka calaaqada aayaddan iyo aayadda ka horeyso yaa ayuha nnaasu qad jaa-adkum aayaddan labada aayadoo ka horeyso iyo aayaddan munaasabada ka dhexaysa waxay tahay taxliil iyo taxriim qur-aanka uu ku yaalaa qur-aankan ilaahay idiin soo dejiyey mawcidada iyo daawada iyo lagu sheegay naxariista iyo hanuunka ayaa xalaashiina iyo xaaraantiinaba lagu caddeeyey iyo sunnada nebiga sal l slam halkaa ka qaata taxliilka iyo taxriimka ee intaad ka gudubtaan adinku aada wax degsataan oo kanna waa xaaraan kan waa xalaal kan waa la samayn karaa kan lama samayn karo kan qofkii sameeya waa dembiile ilaahayna dembiile kama dhigina waa tashriic qofka uu samaysanayo waana gaalnimo arrintaas ayb am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya-dan bihi اllah qul waxaa tira ara-aytum bal ii sheega maa aladii kii igaga warrama anzala allahu anzalahu llahu alla uu soo dejiyey lakum idinka uu idiin soo dejiyey min risqin xaal uu yahay risqi fajacaltum aad ka yeelaad ka yeesheen minhu isaga xaggiisa ama isaga wax kamida xaraaman aad ka yeesheen iyo xalaalan xalaal qul waxaa tira allaahu alla miyaa adina lakum idiin idmay sidaa inaad sidaa yeeshaan ma alla idiin idmay am mise cala llaahi alla korkiisa taftaruuna ku been abuuranaysaan akhbiruunii maa anzalahu llahu lakum allaahu adina lakum am cala llahi taftaruun wuxuu ilaahay idiin soo dejiyey ee risqi ah oo idinku xalaal iyo xaaraan saa rabtaan aad ka yeelateen allah idiin idmay ii sheegay alla miyaa idiin idmay mase idinkaa alla ku been abuuranayo marka allaahu jumladaas marka mafcuulkii labaadii ara-aytumta ayay dhacaysaa qultaa la geliyey marka waa un takriir tii hore qultii hore ladana lasoo celiyey calaa sabiili tawkiid loo soo celiyey bay noqonaysaa laba qoloba marka meeshaani khatar bay ku jiraanoo dadka taxliilka taxriimka aan waxyiga ka fiirineynin ee qawaaniinta samaysanayo qolada labaadi waxay tahay waxyaabaha aan ilaahay xarimin ee cuntooyinka ah dadka dhahayo annagu waxa haddaan reer hebelnahay waa ka caagannahay ma cunno haddaa cunto maxaa kugu dhacay dhib qeybi ahbo haddana kaas sii sheega oo wuxuu leeyahay haddaan cunno laftaas haddaan jebinno waxaas haddii aan cunno waxaasaan ugu dhacayo dhibaato qofkaa laba dhibo isku darsadayoo horta taxliili waxbuu iska xarimay ilaahay uunan ka xarimin dhibka labaadna waxay tahay dhibka dhib geybi ah wax soo socdo oo dhib ah yaa keeni kara allah laftaani waxba ma ogan marka caqiida xumadiisa balaarag laf xun ayuu ka cabsanaa laftaan haddaan jebiyo waa ka baqaayo leehi marka qofka aan tawxiidkiisu khaalis ounan ahayn bal fiiri sida ay shayaadiinta ugu cayaarayaan siduu daciif u yahay balarka ayb marka labadaa qoloba marka waa aayaddu waa radinaysaa laakiin qofku cuntada qaar waa iska dhaafi karaa hadduu yiraanu hilib ma cunaayo caafimaad ahaanu i dhibaa tajaaribna iyo lagu arkay wax dhiba male taas caqiido maahan taas soo ma garan laakiin risqiga in la yskaga tasarufo reer ebel waxaas ma cunaa ma cunno iyo kan ma yeelna iyo waaa wma danu ladiina yaftaruuna calى اllahi اlkadiba ywma اlqiyaama wamaa maxaybaa danu ladiina kuwii malahoodu yahay yaftaruuna been abuuranayaan cala llahi alle korkiisa ku been abuuranayaan alkadiba beenta ku abuuranayo yaftaruuna abuuranayo alkadiba beenta cala llahi alle korkiisa ku been abuuranayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ay maleeyaan maxay tahay maladoodu kuwaas aunjiihim ma badbaadinayaa min alcadaabi miyaan ka badbaadinaya am antaqimu mase waa ka argoosana say tahay maladooda bal kuwaas mafcuulka labaad ee marka dannada waa muqadar in allaha alla laduu fadlin fadli ku u saaxiiba waayo cala nnaasi dadka korkooda ou gallado walaakina aktarahum badankood se laa yashkuruuna ma shukrinayaan oo ilaahay ku shukrin maayaan qof marka ilaahay ka been abuuranayo oo yacni waxaan ilaahay xarimin waa xaaraan dhahayo wax ilaahay uu xaaraantinimeeyo waa xalaal dhahayo oo ilaahay alli oo rabbina u nisbaynayo qofkaa muxuu rabbi ka filanayaa maalinta qiyaamaha ma inuu badbaadiyo ka filanayaa rabbi ma badbaadinayo ilaahay wamaa maada marka waa ist waa istifhaamiye waay ayb wamaa maxaybaa dannu ladiina kuwii maladoodu ay tahay dannu ladiina danna waa masdar waaye aladiina marka waa masdar marka faacilkiisa loo idaafeynayo wamaa danu wamaa yadunnu ladiina iyadoo la yiriyo ka maxay malaynayaan kuwaas wamaa maxaybaa dannu ladiina kuwii malahoodu yaftaruuna abuuranayeen alkadiba beenta cala llahi alla korkiisa ku been abyacni ku abuuranayeen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ay maleeyaan uu yahay yani maladooda maalinta qiyaamada ay malaynayaan aunjiihim ayunjiihim ullahu am yucadibuhum ma badbaadinayaa mase waa cadaabayaas maxay malaynayaan maladoodus ay tahay maalinta qiyaamaha marka ilaahay marka waa cadaabayaa qof rabbi ku been abuurtay ma dhaafay ey ayaxsabuuna ma waxay u malaynayaan ana allaha laa yu-aakhiduhum bihi inuunan alla u qabanaynin walaa yucaaqibuhum calayhi inuunan ku ciqaabaynin miyay malaynayaan in allaha alla laduu fadlin fadli ku saaxiiba waay cala annaasi dadka korkooda yacni uu ku yeesho ama cala annaasi dadka korkee korkooda uu markaa hayacni ku dhaqaaleeyo uu fadilo fadli dadka dushiisa alla mid ku leh walaakina yani markaas fadligaa muxuu yahay dadka alla uu ku leeyahay cuquubada ma kusoo dedejinayo qof ilaahay ku been abuuranayo subax iyo habeen maalin iyo habeen ayuu haddana rabbi ciqaabta kusoo dedejinaynin marka soo marka ilaahay fadligiisa soomahan arrintaan iyo dulqaadkiisa walaakina aktarahum badankood se laa yashkuruuna ma shukrinayaan ayb wamaa takunu fi marka meeshaa iyadana waxaa soo gelaya wamaa danu ladiina yaftaruuna cala allahi alkadiba layiri dadka jaahiliinta oon sharciga waxba ka aqoonin oo haddana dhahaya sharcigan wax yacni wax ku wadaynaa oo markaa waxay sameeyaanba dhahaya shareecadaa qabto sidan sharcigaa qabo waxaan sharcigaa qabo sharciga ilaahay baa waxaan adii ku siiyey haddii marka arrintaa ay run noqon weyso oo sharciga ilaahay uunan sidaas ahayn ilaahay buu ku been abuuranaa qofkaas xukunku marka saddex nooc waayo hadda ka horna waa sheegay alxukmu lmunazal ma qaldamo waa xukunka ilaahay soo dejiyay aayadda dhawaaqeeda xadiidka nebiga dhawaaqiisa marna ma qaldamayo xukunkaas maxaa la dhahaa almunazal kan labaad waxaa la yidhaha alxukmu اlmuwal waa xukunka muawalka ee ijtihaadka ku imaada culimadii baa marka waxaa masala loo keenayaa waa fiirinayaan shareecada masale u eg iyo waxbay fi waa ijtihaadayaan xugun ay kasoo saarayaan xukunkaas culummada xugun sax a waayahay sax markaan leeyahay waxaan u jeedaa ayagu xaqay u leeyihiin inay ijtihaadaan waa lagu addoonsaday xukunkoodaas marka mu-awalka ah xaqna waa no qaladna waa noqon karaa saxna waa noqon karaa fii nafsi lamri aan ka wada xaqiiqda marka la fiiriyo culummada markay ijtihaadaan xaqa waa waafaqayaan marna waa qaldamayaan hadday qaldamaan hal ajar hadday waafaqaanna laba ayb kan saddexaad marka maxaa la yidhaha alxukmu lmubadel waa alxukmu almubadel waa xukunka la bedelay maxaa laga wadaa alxukmu almubadel qofaan ahlu ijtihaadna ahayn amaba waa ahlu ijtihaad laakiin wixii ilaahay faray maba samayninba waxbuu iska dhoodhoobay markaasuu wuxuu yihi shareecadaa sidaan qabto sharcigiibuu ku shaabadeeyey xukunkaas qofka noocaas oo kale xukunkiisa waa xukmun mubadel waana muftarin cala allahi waa qof ilaahay ku been abuuranayo waay aayaddan oo halis u yahay markadadkan wamaa takunuu fii shani wamaa tatluu minhu min qur'ani walaa tacmaluuna min camali ilaa kunaa calaykum shuhuuda id tufiiduuna fiih wamaa takuunu ma ahaanaysid nebiyow fii shanin shani dhexdii ma ahaanaysid yani camal dhexdii wamaa tatluu ma akrinaysid minhu camalkaa xaggiisa ama shanigaa xaggiisa ka aqrin maysid min qur'aanin ay qur'aanan qur-aan ka aqrin maysid shanigaa xaggiisa walaa tacmaluuna idinka mu'miniinta ama idinka bani aadamka dhammaantiin ma camal falaysaan min camalin ay camalan camal ma camal falaysaan ilaa haddaad camal fashaan kunnaa waxaan ahaanaynaa calaykum idinka korkiina shuhuudan marqaati yaanu dushiina ku ahaanaynaa korkiina ku marqaati kaco id waqti marqaati yacni dushiina ugu furo yacni ama shuhuudan goobjoogayaalaan ahaanaynaa kuwa xaadira calaykum korkiina id waqti tufiiduuna aada falanqaynaysaan fiihi shaygaa dhex camalkaa dhexdiisa aada dhex dabaalanaysaan ood falanqaynaysaan wamaa yaczubu ma ka qarsoonaanayo can rabbika rabbigaa xaggiisa min mihqaali daratin mihqaala daratin dhuuricaso wax la-eg culayskeeda fil ardi dhulka dhe yacnii fil ardi taasoo fil ardi dhulka dhexdiisa ahaatay walaa fi samaai samada dhexdeeda ahaatay walaa asqara ka qarsoonaan maayo wax ka yar dhuuricasada walaa asqara wax ka yaraan badan min dalika kaagaa oo dhuuricasada ah walaa akbara ku ka weynin badan ilaahay ka qarsoonaan maayo ilaa haddii uu ahaadaba kaasi wamaa daaka kaasi ma ahaanayo wamaa daaka kulluhu kaa dhammaantii ma ahaanayo ilaa fii kitaabin kitaab dhexdii unbau ahaanayaa kitaabka oo mubiinin cad aayaddaanna marka muraaq ilaahay in la muraaqabeeyayna baraysaa mar walba wax walboon samaynayna hadal walboon dhahayno rabbi inuu noo jeedo korkeenna markhaati uu ku yahay wamaa takuunu ma ahaanaysid adiga nebiyow fii shanin shani dhexdiisa wamaa tatluu ma akrinaysid minhu shaniga xaggiisa min qur'aanin ay qur'aanan qur-aan ka aqrin maysid shaniga xaggiisa yani shani ma ahaatid dhexdiisa shanigaa qur-aan ka aqrin maysid walaa tacmaluuna ma samaynaysaan oo ma camal falaysaan min camalin ay camalan camal ma samaynaysaan ilaa kunnaa xaal aan nahay unbaad samaynaysaan camalka ilaa kunaadan jumladan oo kunaada istifnaha ka dambayso waa jumla xaaliya walaa tacmaluuna yacni waawdaas yaana laga xaaleynaa walaa tacmaluuna ma camal falaysaan min camalin camal ay camalan camal ma samaynaysaan ilaa kunaa xaal aan nahay baad samaynaysaan kolkaad samaynaysaan xaala yacni aan nahay shuhuudan markhaatiyaal aan nahay calaykum korkiina aan ku nahay annagoo markhaati idinku ah unbaad samaynaysaan camal camalku ha yaraado ha weynaado id waqti yacni aan markhaati idinku nahay tufiiduuna aada falanqeynaysaan ood dhexgelaysaan fiihi camalkaa dhexdiisa aada dhexgelaysaan ayb kolkaad camalkaa dhexgelaysaan markhaati baan dushiina ku noo waa idin ognahay marka walaa walaa tacmaluuna min camalin fiiri min camalin waa nakiro waay nakiradaa marka maxay keenaysaa cumuum camalku ha yaraado ha yaraa ha weynaado camal yar iyo mid weyn markaad samaynaysaan xaaladda aada sameynaysaan markhaatiyaan korkiina ku nahay id waqti baan weliba korkiina markhaati ku nahay tufiiduuna aada falanqeynaysaan fiihi camalkaa dhexdiisa wamaa yaczubu ka qarsoonaan maayo can rabbika rabbigaa xaggiisa min mihqaali daratin mihqaala daratin dhuuricaso wax le-eg qadra daratin dhuuricaso qadarkeeda ka qarsoonaan maayo fil ardi dhulka korkiisa uga qarsoonaan maayo dhexdiisa walaa fi samaai samada dhexdeedana uga qarsoonaan maayo ama mihqaala daratin qadra daratin darada oo fil ardi ahaatay walaa fi samaai samada dhexdeedana uga qarsoo yani uga qarsoonaan maayo walaa asqara wax ka yaraan badanna ka qarsoonaan maayo alla min dalika kaagaa ka yaraan badan oo dar yani dhuuricasada wax ka yaraan badanna ilaahay ka qarsoonaan maayo walaa akbara ku ka weynin badanna ka qarsoonaan maayo ayb wamaa daaka kaagaas lasoo sheegoo dhanna ma aha ilaa fii kitaabin kitaab dhexdii unbuu ahaaday kitaabka oo mubiinin cad alaa ina wliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun alaa hoy ina wliyaa allahi ilaahay owliyadiisa laa khawfun cabsiyo calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana ahan iyagu yaxsanuuna kuwa tiraanyoonayo murgayo hum iyagu owliyada alle aladiina kuwii waaye aamanuu rumeeyey wa kaanuu ahaadeen yattaquuna inay ilaahay ka cabsanayaan oo ay ka dhowrsanayaan macaasida iyo dunuubta lahum waxay leeyihiin albushraa baa u sugnaatay bishaaro filxayaati noloshii dhexdeeda addunyaa ee dhoweyd iyo wa fil aakhirati aakhirada dhexdeeda bishaara ugu sugn ayaa ugu sug sugnaatay ayay ku leeyihiin laa tabdiila bedeli bedelaad likalimaat illaahi ilaahay kalimaadkiisa uma ahaanin oo tabdiil iyo taqyiir ilaahay kalimaadkiisa ma gelaayo dalika kaagaasi huwa isagu alfawzu liibaan waay alcadiimu weynin badan alaa hoy ina wliyaa allahi ilaahay owliyadiisa laa khawfun cabsiyo calayhim korkooda ma ahanin walaa hum mana ahan iyagu yaxsanuuna waxay soo dhaafeen kuwa ka murgaya oo ka tiraanyoonaya ma aha aladiina hum owliyada alle la tilmaamaya hum iyagu aladiina kuwii weeyaan aamanuu rumeeyey wa kaanuu ahaadeen yattaquuna inay ilaahay ka cabsanayaan meeshaana marka yacni wuxuu leeyahay aayadda waxay tilmaamaysaa owliyada alle rabbi wuxuu sheegtay owliyo saana isu nisbeeyey marka waa owliyaa uraxmaan wax cidda laga hadlayo waa owliyaa ullah awliyaa ullaahi marka aayaddan laba tilmaan bay ku tilmaantay iimaan iyo alla ka cabsi qofku hadduu muumin yahay allana uu ka cabsanayo fara awaamirtii uu fartoomayo wixii alla ka reebayna uu ka haraayo qofkaasi qof marka weli ilaahay ayb taasay aayaddu marka ay qeexday wilaayada marka alle waxaa lagu ogaan karaa waa un calaamadan ilaahay sheegay owliyanimadu marka karaamama lagu ogaan karaa karaamadu waa dhici kartaa ilaahay in qof ou siiyo weliga ah inaan wax karaamo la siininna waa dhici kartaa qofkaana weli ilaahay ou yahay qasab maaha weli walbaa inay karaamo kasoo daahirto oo wax caadada ka baxsan in laga arka qasab ma aha taas waa in horta aada loo fahmo dadka gobol marka weli marka la yidhaha waxay ka fahmayaan qof wax caadada ka baxsan la imaan kara bis unbaa weli ay u yaqaanaan ilaahay waa sii karaa waa ku karaamay karaa sidaas haddii uu doonana maba la siinayaba weli ilaahayna waa yahay a'imadii hore salafkana inaan la siininay jeclaa jireen banaan waayo waxay dhihi jireen karaamadu waa xasanaadkeenoo naloo soo hormarinayo marka waxayna aakhiraan ku rabnaa saasay dhihi jireen bal fiiri dadka diinta fahmay siday yihiin xaalkooda marka karaamadu iyadu waxyaabaha khawaariqulcaadaadka caadada ka baxsan ee bani aadamka kasoo daahiro ilaa afaraa loo qeybiyaa mid waxaa la yidhaha mucjizo mucjizadu nebi bay kasoo daahirtaa nebi ayaa la siiyaa waxaana la socdo taxaddi cariyaa samayn karaa la jirto oo nebiga marka ilaahay nebi buu wax siinaa nebiyullaahi ciisa oo kale waxaa la siiyey indha dadka indhala-aanta ku dhashay inuu daaweeyo bariska inuu daaweeyo wahaakada waxyaabahaas oo dhan marka w waa mucjizay ahaayeen cariyaa samayn kara u dhahay mucjizadu marka waxaa la socdo taxaddi yaana la siiyaa nebi tan labaad waxaa la yidhaha karaamo karaamadu wax caadada ka baxsan ayaa qof mu'mina kasoo daahirayso qofkaa mu'minkaa haddii lagu yaqaanada iimaan iyo alla kacabsi tilmaanta aayaddan ou wato sida daahirkoo noo muuqato nin ilaahay karaamo siiyaan ka ictiqaadinaynaa karaamaatulawliyaana wax jira waayo waxa inkirana waa ahlu bidacoo muctasilada iyo dadka noocaasa inkiraan ayb qeybta saddexaadna waxaa la yidhaahdaa istidraaj qaybta saddexaad waa istidraaj istidraajku marka qofkii xumaan ku socdo ayaa waxaa kasoo daahiraya wax caadada khila ka baxsan xumaanuu sameynayaa waa loo waa loo bullaali waa loo bullaalinaa adduunyadii adduunyadii baa loo waasicinayaa wax yacni caadaadka khila yacni ka duwan baa ka yaa kasoo daahiraya karaamo maan ugu rumayneynaa maya karaamo maaha istidraajaa leeraa sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin ilaahay sooma dhehna istidraajaa kaas la dhaha marka dajaal markuu aakhiri zamaanka imaado muxuu la imaanaa waxyaaba caadada ka baxsan samadou amar siinaa roobay keeni dhulkau amar siinaya waa soo dhalanaa dad buu u imaanayaa markaasu wuxuu leeyay irumeeya maku rumaynaynay leeyihiin ibir abaaray noqonaya kuwo kalou i rumeeya dhaha waa rumaynayaa barwaaqada waa u da-i qof nool buu laba u kala jarayaa waa ku dhex soconayaa markaasuu wuxuu leeyahy qum waa istaagaa qofkii rasuulkaa noo sheegay sal alla l slam ninka sidaa uu yeeli doonana ee dhallinyarada ah marka hadda ma i rumaynaya waxaan sameeyey waa ujeedaaye markaasuu wuxuu leeyay hadda un baan ku ogaaday inaad dajaal tahay ma sdadtu minka ilaa basiiratan saasuu dhaha marka dajaal mau rumayneynaa karaamo uu leeyahay weli ilaahay waay maa la dhaha ma la dhaha marka weligaa wax caadada ka baxsan yaan lagaaga dhigin welinimo iyo yaan la iskugu kaa xirin wax caadada ka baxsan kuwo gaalo ah kuwo yacni shar badan kuwa muslimiin oo faasiqiin ay kasoo daahireen wax caadada khilaafsan qofka fiiri mar walba walidaalika alimaamu shaafici waxaa laga wariyey bayhaqi manaaqibu shaafici sida uu ku wariyey waxaa loo sheegay alimaamu shaafici leyt ibnu sacad saaxiibka ayaa wuxuu yidhi baa la yidhi haddaan arko qof ahlu ahwaa ah oo hawadiisa ka diin dhiganayo oo badda ku soconayo haddaan arko badda baddaas yacni ku lugeynayo haddaan arko maa qabiltu minhu kama aqbaleen markaasuu imaamu shaafici wuxuu yidhi amaa ina saaxibakum qad qasar saaxiibkiin meel dhowow kasoo qabtay yii waaba gaabiyey arrinta waa ka gaabiyey low ra-aytuhu haddaan arki lahaa buu yidhi yatiiru fi lhawaa'i isagoo hawada ku buubayo maa qabiltu minhu waxba kama yeeleen marba haddaan u jeedo inuu yahay nin ahlu ahwaa ah hadduu buuba xataa ka yeeli maayo welinimo alimaamu shaaficiya saas yiri bayhaqi baana warinaya kitaabka manaaqibka hebel waa buubaa fulaan kanuu yeelaa waxaas waa buubaa marka goormaa qof miisaan looga dhigaan wuxuu yahay baa la fiirinaa qofka hadduu qof fiican yahay oo wanaag lagu yaqan karaamo weeyaan wixii ilaahay kasoo daahiri lag tan ugu dambaysa marka afaraad irhaas ayaa la yidhaha irhaas irhaasaadku marka waa waxaa nebiyada kasoo daahiro qabla albictha intaan lasoo dirin waxyaabaha caadada khilaafsan ee nebiga kasoo daahiro irhaasaan laydhaha adu inahaasay u qaybiyaan afartaas wixii khawaariqulcaadaadka waxaan u jeedaa aayaddu waxay caddaysay waxa weli lagu yaqaano imaam abu xaniifa iyo imaamu shaaficina waxay yidhaahdeen in lam yakun alculamaau alcaamiluuna wliyaaa allahi falaysa lilahi fi dunyaa weliy culimada diinta taqaano ee ku camal fasho haddaysan owliyaa la ahayn ilaahay dhulka weli maba kulahanba tibyaankuu ku qoray alimaamu nawowi isagana ayb marka weli waa de qof diintiina baranayo ama yaqaano kuna dhowrsanayo wax kaloo adiga marka gooni ah hadday dadku ayagu u samaystaan baab kale waay iyo haddii qof weli laga dhigi karo waa qariib gobol dadka kamida ayagiibaa dadka weli ka dhigaya waxaa kasii foolxun waxay leeyihiin qof ilaahay weli ka dhigay oo samada welinimo looga qoray ayaa welinimadii gaftay markaasaa ey qaatay welinimadiisii weliba ey madoow sheekhaweysaa wuxuu ka dhigay ey madoow buu walaayadaadii eygaasaan siiyey buu yidhi ayay leeyihiin waxaas taxaddi baa ku jira ey madoow oo nebigu shaydaan uu yidhi ninka weli ka dhigaayo muxuu yahay marka nacam mar ummadda waxaas loo sheegaayo ama aaminsan ma dad yacni islaam ma islaamnimada macaanidooda dad fahamsan miyaha mase dad wataniyiin iska ah waay maxay yihiin dadka waxaas loogu sheekaynaa marka nacam nin weyn baa waxaas marka oo meel walba social mediai ko meel walba u dhex yaalla kutubana waa ku qoran yihiin waxyaabahaas dadka gabal ay qoreen marka dadku hadday saa ku socdaan ay ku socdaan ha la yaabin aakhir zamaanka dadka ay saacadda ku dhacayso marka la leeyahay laa taquumu saaca saacadda ma dhacayso xataa laa yuqaala fi lardi allah allah marka saacaddu dhacayso waa laga weynaya allah allah wax dhahda iskama imaanayso waxay ku imaanaya waxaan oo kale kuwo culummo loo arko oo dadka waxaas u sheegaayo iyo mujtamac badanoo ku dagan markay bataan bataan kelmadda xaqana ay yaraato oo loo arko in dad la dulminaayo hadda mushkilada waxay tahay dad cilmiga wax ka yaqaano ayaa waxay u arkaan waxyaabahan aan ka hadlayna in dad lagu dulminaa wadaadays haysta iyo annaga waxaas kama hadlayna ay leeyihiin shibaan ka dhahayna oo haddaad shib ka dhahdo wadaadkaanna shib ka dhaho sow dadku juhaal ma noqonayaan marka soo idinka la idinma haysta marka ayb marka ilaahay aan ka cabsanno yani waxyaabaha umuuraha caqiidadu arrimo sahlan ma aha meeshaa marka yacni aayaddan macnaheedu marka waa kaasa ibnu caiya tafsiirkiisa almuxarar lwajiizka wuxuu yihi wahadihi laayatu aayaddan yucdii daahiruhaa aayaddan daahirkeedu wuxuu siinayaa ana man aamana qofkii rumeeyo wataqaa ilaahay ka cabsado fa huwa daakhilun fii wliyaai illaahi ilaahay owliyadiisu soo gala wa hada huwa aladii taqtadiihi shariicatu fi lwaliyi waana waxa ay shareecadu kay keenaysa waa kan weliga ku saabsan wa inamaa nabahnaa hada u fiirso mushkilada aan ka hadlayno mushkilo maanta keliya taagnayd maahayn wuxuu leeyahay ibnu caiya wainamaa nabahnaa hada arrintaanaan ku baraarujinnay haada tanbiyaha tanbiyahan xadaran annagoo ka digayno min madhabi suufiyati madhabta wuxuu yihi marka mutasawifada wa bacdi almulxidiina iyo malaaxidada qaarkood filweliyi ay ka qabaan yacnii madhabta ay bacdi suufiya iyo malaaxidadu ay ka qabaan weliga xaqiiqday ka aaminsan yihiinaan ka cabsanaynaa in lagu qaldamo saasaan u baraarujinaynaa buu leeyahay ibnu caiya marka imaam hore waayo taqriiban yacnii yani sagaal boqoloo sano ku dhawaad marka ayaa ka hore ahaa isaga marka wuxuu ku noolaaday masar masarna nimankii hadaaya aan sheegayaa ku noolaay barnaamijka marka baatiniyada inagu aada uma gara karno laakiin dadka suur shaam ku nool oo kale dhulkan shaam suuriya iyo lubnaan iyo ku nool iyo dadyowga ku nool shibhi lqaara alhindiya iyo firaqa baatiniyada waxay yihiin aaday u yaqaanaan laakiin innaga baatiniya dad ahaa waxayna isaga kayn dhigayaan marka dad sunno u taagan iyo jamaaco iyo iyay ka ka warramayaan kadib waxaa tacliiqiyay abu xayaan alandalusi baxrulmuxiidka wuxuu yidhi wainamaa qaala wuxuu u yidhi buu yidhi xadaran min madhabi suufiyati lianna bacdahum maxaa yeele qaarkood ayaa nuqila canhu waxaa laga soo wariyey ana alweliya weligu afdalu min annabiyi inuu nebi ka fadli badan yahay qaara saas laga wariyey yuu yidhi ragga laga wariyey marka ibnu carabi ayaa ka mida ibnu carabi taa-i innaga meelaha masaajidda qaarkood waa lagu aqri jiray dadka qaarkood waa aqri jireen kitaabihiisa fusuuska iyo iyo alfutuxaat almakiya iyo waxaasi marka diinay ibnu carabi muxuu ahay haddaad tira khaatamu lawliyaa waayay ku dhahayeen allahu mustacaan markaasuu wuxuu yidhi wahaadaa kan laa yakaadu yakduru fii qalbi muslimin yidhi qof muslima qalbigiisa ma sigaayo inuu kusoo dhaco walibni lcarabi taa-i ibnu lcarabi taa-i ibnu carabigan hadda ka hadlayay kalaamun hadal ayuu leeyahay fi lwaliyi weliga ku saabsan iyo wa fii gayrihiba ku saabsan nacuudu billaahi minhu buu yidhi ilaahay aan ka magangelin hadaad marka maqasho waa mri amrullaahi in qultu kun yakun iyo hebel kun yani kun fayakuunu yaa la siiyey iyo dhulkan aniga baabi-in karaa haddaan doono dhulkii bari iyo galbeed anaa iskale wain shi'tu afnaytu lanaama bilaxdatina ba waxaas hadaad maqasho war waxaani sow sifaadkii ilaahay maahan baad leedahay markaasu wuxuu ku le maya weligu hadduu darajo gaaro wuxuu ku hadlaa ilaahay lisaanululuhiya uu ku hadlaa yani ilaahay baa isaga dhex galay waxa hadlaa waa ilaahay adiga laak waxaa u malaysaa waxa hadlaa inuu weliga yahay yani sida jinniga uu uga hadlo dadka uga dhex hadlo calaa lisaani linsiyi uu uga hadlo wax marka waxay qabaan ilaahay iyo dadkaa isla falgalaya iyo caqaa-id marka jinni yani shaydaan laga keenayo aada u taxriifsan marka madaahibta kuwaas oo kale ku qaraabta marka barnaamijkan weli iyo waxaan walidaalika marka waxaa laga wariyaa inay dhahaan maqaamu nubuwati fii barzakhin fuwayqa nabiyi wa duuna rasuuli nubuwada yani maqaamu nubuwa yani welinimada maqaamkeedu meel dhexe waayo nebinimadana waa ka sarreysaa rasuulnimadana waa ka hooseysaa welinimada marka meel dhexay joogtaa nebinimo iyo walaa welinimo welinimaa sarreysa uu leeyahy lakiin rasuulnimo ma gaarin weli walidaalika markaasuu ku leeyahy wax walboo nebi la siiyey welina waa la siiyey kuwa dhahay soo ma hayna anaga war waxaan maxay wixii nebi la siiyey welina waa la waa la siiyey marka haddana haddii rusushii iyo owliyadii laysku qaldo waa dhib laakiin la yaabi mayno rabbi iyo iyo makhluuqa isku ayaa iskaga dhex daadsan kuwaasi ayb lahum waxay leeyihiin albushraa bishaara u sugnaatay fi lxayaati noloshii dhexdeeda noloshii day-a dunyaa dhoweyd bishaaradaas marka waa ru'yada loo arkaayo qofka muslimka isagoo dadaalaya haddii loogu riyoodo wax fiican wanaagsan haddii loogu riyoodo waa bishaaro adduunyada uu ku helayo wa fil aakhirati aakhirada dhexdeeda bishaaray leeyihiin oo malaa-igta u bishaareynaysa markay dhimanayaan iyo aakhirada laa tabdiila taqyiir iyo doorin likalimaatillaahi ilaahay kalimaadkiisii uma ahanin oo doorin la dooriyaa male ilaahay kalimaadkiisa lama doorin karo dalika kaagaasi huwa isagu alfawzu liibaan waaye alcadiimu ee weynin badan waa liibaan marka aada u weyn weeyaan taas walaa yaxsunka yownan ku murug gelinin qowluhum warkooda yownan ku tiirin ownan tiiraanyo ku gelinin walaa yaxsunka yownan ku murug gelinin qowluhum qowlkooda ina alcizata intaa marka waa lagu joogsanaa hadalkooda ina alcizata lilaahi hadalkooda ma aha gaalada warkooda waa a warkii hore halkaas ku dhammaaday walaa yaxsunka yownan ku murug gelinin qowluhum qowlkooda yownan ku murug gelinin oraahdooda iyo hadalkooda ina alcizata sharafka iyo cizada dhammaanteed lilaahi allah iskale allay u sugnaatay jamiican xaal ay tahay dhammaanteed huwa alle asamiicu mid maqlid badan waaye alcaliimu ogaal badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi